bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal waxaana kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star ee arrimaha xaaladda dalka dhegeystayaal soo dhawaada dhegeystayaal aan idin leenahay barnaamijka hogaanka star ee xaaladda dalka ood dhegeysataan maalmaha ah, toddobaadka waa waa toddobada maalmood ee uu toddobaadka ka kooban yahay anagoona saddex maalmood diiradda ku saara arrimaha la xiriira xaaladda kenya dhegeystayaal waa maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha xaaladda wadanka kenya ayaynu diiradda ku saarnaa oo waxyaabaha la hadalhayo ayaynu kusoo qaadanaa halka maalmaha sabtida aynu ku saarnaa arrimaha waqooyi bari axadda wargelinta bulshada ee dhegeystayaal talaadada waxaynu diiradda ku saarnaa arrimaha qaxootiga iyo gargaarka halka khamiista aynu kaga hadalnaa arrimaha qoyska maantana xaaladda dalka ayaynu dhegeystayaal ku eegi doonaa waxyaabahaan is leenahay bulshada ee dabcan qodob dood buu noqonaya wayna kasoo raa'yi dhiiban doonaanaan filayaa dhegeystayaal aynu diiradda ku saari doonaa barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah maxamed axmed khaliif islamarkaanaan ku siisimaya muxdiin xasan maxamed soo dhawaada dhegeystayaal ayaynu idin leenahay waa subaxnimo arbacaa waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ku beegan tahay toddobada bishii sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labada bisha labaad ee safar ama dabcan ee, waa bisha l- afaraad waa sadetaal dhegeystayaal waa bisha safar aan idinahne bisha safar ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix waa labada bisha labaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga ee islaamka dhegeystayaal qodobkiinu diiradda ku saarayn ayaa ah dhegeystayaal qodob aan is leenahay dhegeystayaal waa la hadalhayaa waxaana mudan in laga hadlo waana qodobka aan dhegeystayaal aan dooda uga dhignay dhegeyste maadaama dowladda ay ku biireen shakhsiyaad mucaaradka ka tirsanaa oo xilal wasiir loo magacaabay dhegeystayaal afar ka mid ah shakhsiyaadka mucaaradka gaaraan xisbiga o d m ayaa dowladda ku biiray wasiirana loo magacaabay dhegeystayaal keliya waxaynu diiradda dhegeystayaal ku saari doonaa afartaas eh, shakhsiyaad ee mucaaradka dowladda ku biiray xilal wasiir ah na- loona magacaabay miyay isbedel dabcan soo kordhin doonaan oo xukuumaddii horaan la kala diray oo haatan xukuumadda cusub isbedel miyay ku soo kordhin doonaan oo kenyaankana ku qanci doonaan waxqabadkooda haddii la ansixiyo dhegeystayaal maadaama haatan la- la turxan bixiyey waxaa dhiman ansixintii ka hor intaanan madaxweynaha dalka loo gudbinin si uu qaranka ugu doogin ayagana loo dhaarin dhegeystayaal oo si ay xilalkaasi toos ula wareegaan haatan waa la turxan bixiyey waxaa u dhiman in la ansixiyo dhegeystayaal ma is leedahay shakhsiyaadkaas mucaaradka ee afarta ka kooban ee dowladda ku biiray isbedel ayay kusoo kordhin doonaan dhegeystayaal maamulka talada wadanka ayay kenya kwanza iyo sidoo kale si guud wadanka dhegeyse maadaama dhalinyaro ay dibadbaxyo dhigayeen oo ay doonayeen maamul wanaag ee in isbedel la sameeyo miyay dabcan shakhsiyaadkan haatan ku biiray dowladda dhegeystayaal oo wasiirada loo magacaabay isbedel kusoo kordhin doonaan xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne william ruuto qodobkaas ayaynu diiradda dhegeystayaal ku eegi doonaa ama ku saari doonaa ee soo dhawaada mar kale aan idin leenna dhegeystiye barnaamijyada hagaag dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa shaqooyinkay soo qabteen shakhsiyaadkaasi afarta ka kooban ee mucaaradka ee dowladda ku biiray xilalka wasiir loo magacaabay waxyaabihii ay soo qabteen dhegeystayaal falal horaan lala xiriiray haddii ay jiraan dhegeystayaal iyo aqoontooda waxbarasho iyo waayo aragnimadooda siyaasadeed ayaan halkan ku falanqeyn doonaa intaynu dhegeystayaal barnaamijka ku guda jirna dhegeyste intaanan ayaga shakhsiyaadkaasi faahfaahintooda aanan usii gudbin isla qodobka dabcan aynu dowladda ku saareen oo uu qeyb ka yahay waxaa weeye dhegeystayaal in raila odinga uu sheegay in maamulka madaxweyne william ruuto uu ka badbaadiyey fashil ama burbur xukuumadeed dhegeystayaal waa siduu raila sheegay ayagana waa ana eegi doonaa ka hor dhegeystayaal haddii aan idinla wadaago mawjadaha kala gedisana idaacadda aad naga nagala socotaan ama aad naga dhegeysanaysaan hal eber shan dhibic sagaal waa nairobi mombaaso waxaa nagala socotaan hal eber saddex waa hal eber saddex dhibic shan sagaashan iyo toddoba dhibic hal waxaa nagala socotaan gaarisa dhadhaab wajeeri habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex halka dhegeystayaal masalaani tanariba nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal dhegeystayaal mandhera ismaamulka mandhera sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagalaad naga dhegeysanaysaan sidoo kale deegaana ayaa deris la ah waa degmada baled xaawe ee gobolka gado ee soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka suufta waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan isyelo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadi laysami siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo halka mooyaale aa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho idaacadan baha wadaaga nahay sagaashan iyo toddoba dhibic heber sidoo kale xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee star f m waxaad kala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan soo dhowaada dhegeysti ayaan idin leenahay dhegeystayaal qodobkayna diiradda ku saareyna doodaan u gudbi doonaa sidoo kale dhanka internetka dhegeystayaal idaacaddu waad ka dhegeysan kartaa goob walbo caalamka aad ka joogtid waa toddobada qaaradood uu caalamka ka kooban yahay dhegeystayaal goob walba aad ka joogtid maraykan australia canada wadamada ku yaala qaaradda yurub wadamada asia wadamada bariga dhexe ay carabta u badan yihiin dhegeystayaal ama qaliijka goob walba keliya internet lagaaga baahan yahay idaacaddu waad dhegeysan kartaa oo barnaamijyadii wararka ka baxa waad ka dhegeysan kartaa waxaad ku qortaa google-ka dhegeystayaal ama cromka ama google-ka zeno star f m kenya dhegeystayaal waxaad lifaaqa kusoo bixi doonaad ku dhufan doontaa halkaasna idaacad si toosa ugu dhegeysan kartaa waa zeno z e n o star f m kenya ad qoreysaa kaliya internet aad u baahan tahay bale storekana kala soo deg dhegeystayaal teleefonkaaga hadduu around yahay waa teleefonada casriga ee loo yaqaana smartphones bale storeka star f m ku qor kenya astaanta idaacadda lagu garta ee cadaankii guduudka ayaad arkaysaa waa soo dejisani internet a u baahan tahay si toosna idaacadda halkaas waad uga dhegeysan kartaa soo dhawaadaada leenaha waa goob walbo caalamka aad ka joogtid dhegeystayaal haddii aad joogtid raadiya haystid mawjada idaacadda hal eber shan dhibic sagaala naga dhegeysan kartaa oo raadiyaha teleefon kale oo iyofoonka u baahan waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi iyo mawjadaha kale sida mandheera sagaashan todoba dhibic shan wajeer sagaashan todoba dhibic saddex gaarisa sagaashan todoba dhibic hal soo dhawaadaadin leenahay qodobka aynu ku falanqeynaynan usii gudgalaya dhegeystayaal iyo halkan cododkan idinkugu hayo iyo warbixinada aan halkan idinkaga akrin doona la xiriira qodobka diiradda aynu ku saarayna barnaamijka waxaa halkan si tooda idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed khaliif sidoo kalena barnaamijka soo saaray iskuna soo dabiridaya dhegeystayaal dhanka farsamadana hagaya dhegeystayaal soo dhawaada goordhowna warka saacadda sagaalka subaxnimo aan idiin aqrin doona ayaad dhegeysan doontaan waa hagaag aan ku bilaaba dhegeystayaal hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiyo lamoja wan kenya raila odinga ayaa sheegay in maamulka kenya kwanza ee talada dalka haya uu ka badbaadiyey fashil kusoo wajahnaa iyo burbur xukuumadeed waa siduu hadalka u dhigay raila odinga waxa uu carabka ku adkeeyey inuu madaxweynaha wadanka william ruuto la soo xiriiray kadib markii ay usoo baxday in golihii wasiirada uu soo dhisay uu ku guuldaraystay dhaqangelinta qorshaha dowladda taasoo horseeday dibadbaxyadii ay dhallinyarada sameeyeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in madaxweynaha uu ka codsaday inuu qaar ka mid a aqoon-yahanada mucaaradka uu u ogolaado inay maamulkiisa ku biiraan waxa uu rayla ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xubnaha mucaaradka ee dowladda ku biiray ay kale ah john imbadi cali xasan joho opio wandai iyo wiklif oparanya haddii uu magacaabidooda baarlamaanka ansixiyo ay isbeddel keeni doonaan si gaar ah xalinta sicir bararka nololeed shaqala-aanta maamul xumida iyo masuq maasuqa raayla oo arrintani ka hadlaya ayuu sida tan yiri
Sasa umeona jamaa walikuwa mashindwa na kazi, wamevunja baraza ya mawaziri, wakaja kwetu kwamba tuwapatie watu, wakasema wanapiga magoti chini, tafadhali nipatie sisi watu watiweni ni wanajua. Mwaka jana sisi tulisema nataka saba ifanywe nini, S- ifanywe nini. Mambo yangekuwa ma- tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya sio sio, tumeshindwa. Tumewapatia sasa wataalamu, mtaona kama kazi inabadilika. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara, tulikuwa tunalilia nini? Mwanzo tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya gharama ya maisha, tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Vile ni maneno ambayo hawa vijana juzi Gen Z waliongea juu yake. Mambo yale yote bado yuko pale, na tumesema mpaka yale yote yame- yatatuliwe.
kaasin wuxuu ahaay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azmiya la umoja one kenya raila odinga oo dabcan rajo ka muujiyey shakhsiyaadka xisbigiisa ka tirsanaa ee ku biiray dowladda inay isbeddel keeni doonaan si gaara xalinta sicir bararka nololeed shaqala-aanta maamul xumada iyo sidoo kale musuq maasuqa halkaasaan ugu gudbayaa raila odinga dhegeystayaal waxaan eegayaa markan dhegeystayaal shakhsiyaadkan iyo shaqooyinka ay soo qabteen dhegeystayaal ka aqoontooda waxbarasho aan ku bilaaba cali xasan jooho axaddii ayaa la turxanbixiyey dhegeystayaal taariikhdu markay ahayd afartii bishan xilli subaxnimo ah guddiga baarlamaanka u qaabilsan turxanbixinta shakhsiyaadka loo soo magacaabo xilalka dowladda ayaa dabcan afartii bishan su-aalo weydiiyey cali xasan jooho wasiirka magacaaban ee macdanta kheyraadka iyo arrimaha badaha ee blue economy loo yaqaano dhegeystayaal wuxuu hoosta ka xariiqay inkastoo natiijadii imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiga sare ee k c a c da ka soo hoyey buundo hooseysa oo d mine ah intaasi aynan caqabad ku noqon oo uu sii kororsaday aqoontiisa joho oo wax laga weydiiyey aqoontiisa iyo khibraddiisa shaqo ayaa carabka ku adkeeyey inuu haysto laba shahaado oo heerka digriiga uuna wada mid saddexaad oo mastar ah oo uu ka sameynaya jaamacadda harvard ee dalka maraykanka waxa uu caddeeyey in markii hore sameeyey aqoon kororsi oo uu u gudbay heerka dibloma kahor intuunan sameynin digriiga ee dhanka ganacsiga iyo maareynta ganacsiga oo uu ka qaatay jaamacadaha kambala iyo sidoo kale jaamacadda gretsa waxa uu sheegay inuu nolol wanaagsan ku soo korin oo uusan iska bixin jirin qarashaadka waxbarashada cali xasan jooho oo laba xilli soo noqday barasaabka ismaamulka mombasa sidoo kalena ahay xildhibaanka deegaanka kisauni ayaa tilmaamay inuu xasuusta in maamulaha dugsiga uu u ogolaan jiray inuu xilli hore baxo si uu usoo shaqaysto waxa uu intaasi ku daray inuu dhiirigelin ka helay brofesorkii caanka ahay cali masruuyi oo uu xusay inuu ka gudbay caqabado badan oo ugu dambeyn uu noqday aqoon-yahan caan ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka gladis bos ayaa joho weydiisay siduu u xalin doono caqabadaha la xiriira kheyraadka badaha wuxuuna ku jawaabay in loo baahan yahay adeegsiga siyaabo kalsooni loogu beeri kara maalgashatada iyo shacabka cali xasan joho ayaa ballanqaaday inuu haddii uu baarlamaanka meelmariyo magacaabidiisa uu noqon doono wasiir dhegaysta daneeyayaasha kala duwan si loo helo macluumaad lagu tallaabo qaadi karo joho ayaa xusay in loo baahan yahay in la eego haykalka dastuurka xogaha iyo hantidhowrka maxalliga ah waxa uu sheegay in wasaaradda macdanta kheyraadka iyo arrimaha badaha ay tahay mid shaqo abuur samayso sidaasi awgeedna la doonayo in dib loo habeeyo barnaamijka tababarka badmaaxayaasha iyo kalluumaysatada si loo waafajiyo baahiyaha caalamiga ah joho ayaa sheegay in haddii uu qabashada xilka wasiirnimo ku guuleysto uu xildhibaanada baarlamaanka la kaashan doono si isbeddel loogu sameeyo xeerarka dhanka tababarada waxauu sidoo kale sheegay in khilaafkii kala dhexeeyey maamulkii madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta uu ahay mid la doonayay waa aan iraaday uu ahay mid la doonayay in looga saaro saaxadda siyaasadeed iyadoo la adeegsanaya aqoontiisa waxbarasho waxa uu dhanka kala beeniyey inuu ku lug leeyahay ka ganacsiga daroogada cali xasan joho ayaa sheegay inuu sameeyo ganacsi nadiif ah oo aan wax adeema la helin kadib markii la baaray eedeemo hore loogu jeediyey waxa uu sheegay in kadib markii madaxweynaha dalka william ruuto u magacaabay wasiirka macdanta iyo arrimaha badaha inuu daraasaad dabagal ah sameeyey oo ay u soo baxday in kenya ay u baahan tahay inay soo jiidato maalgashato dheeraad ah guddiga turxanbixinta sameynaya ee uu hogaaminayey ama ee uu hogaaminayey xilligaasi gudoomiyaha baarlamaanka dalka moses watangula ayaa dabcan qaabkuu ugu jawaabay calisan- cali xasan jooho su-aalihii la weydiiyey bogaadiyey isla arrimahaasi ayaynu ku guda jirnaa ee la xiriira cali xasan jooho dhegeystayaal oo da- dabcan axaddii la meelmariyey kana mid ahaa wasiiradii la meelmariyey dhegeystayaal sidoo kale cali xasan jooho oo xilka uu mada- madaxweynaha dalka william ruuto usoo magacaabay wasiirka macdanta iyo kheyraadka badaha ayaa dabcan xili la turxanbixinayay sidoo kale la weydiiyey qiimaha hantidiisa wuxuuna hantidiisa ku sheegay laba dhibic saddex bilyan oo shilin dabcan shakhsiyaadkii la turxan bixiyey oo ka koobnaa ilaa labaatan mas-uuliyiina ama wasiire ayaa dabcan wuxuu noqday ninka ugu maalqabeysnaa wasiiradaasi la turxan bixiyey wuxuuna hantidiisa ku sheegay laba dhibic saddex bilyan oo shilin ama laba bilyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka kenya waa waa laba bilyan iyo saddex boqol oo milyan oo shilinka wadanka joho ayaa carabka ku adkeeyey in hantidan ay ka kooban tahay ganacsiyo sida waa ganacsiyo sida guryo shirkadaha bixiya adeegyada tasa- tashiilaadka lacaga cadaan ah oo u keydsan bangiga iyo saamigiisa shirkadaha maalgashiga cali xasan joho ayaa caddeeyey in isagii qoyskiisaba aynan ganacsi la sameynin dowladda sidoo kale mar la weydiiyey su-aal la xiriirtay inuu barta tigtok kusoo bandhigo hanti- hodantinimadiisa ama maalqanimi- ama ama maalqabeennimadiisa ayuu sheegay inay jiraan waxyaabo qaali ah oo uu leeyahay balse uu kala saaraya markuu u adeegayo shacabka iyo xilla- iyo xilliyada isaga u gaarka ah oo uu muujin karo farxad nololeed barasaabkii hore mombasa ayaa tilmaamay inuu diiradda saari doono gudashada waajibaadka shaqo ee loo igmaday wuxuu intaas ku daray in waxyaabaha qaaliga sida saacadaha uu xirto uu lahay ka hor intuusan noqoninba xildhibaanka deegaanka kisauni joho ayaa ku celceliyey inuu fahamsan yahay sida iskugu dheelitiri kara jaanqaadka la jaanqaadka shacabka iyo noloshiisa khaaska ah isagoo intaasi raaciyey inaynan cidna ka faa'iidaysanin waa dabcan isagoona tilmaamay ama raaciyey inaynan cidna ka faa'iideynin soo bandhigidiisa hodantinimadiisa xildhibaanka deegaanka galbeedka samburu naysula laysunda waa naysula laysunda ayaa joho weydiisay siduu ula shaqayn doono madaxweyne william ruuto oo uu horay aada u dhaliili jiray waxa uu ku jawaabay in keliya qof doqon ah uunan fikirdiisa bedelaynin sidaasi ogeydna maadaama hadda la siiyey fursad uu qaranka ugu adeegi karo uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxweynaha si uu si uu isbeddel u sameeyo waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay shacabka u wada adeegayaan sidaasi ogeedna aynan jirin sabab uu u mucaarado dhegeystayaal halkaas ayay nooga sii socon doonaan dhegeystayaal shakhsiyaadka mucaaradka loosoo magacaab waa shakhsiyaadka mucaaradka ka tirsanaa gaar ahaan xisbiga o d m ee ku biira dowladda dhegeystayaal miyay isbeddel soo kordhin doonaan dhegeystayaal sideena u aragtaa go-aanku madaxweynaha mucaaradku qeyb uga dhigay dowladiisa dhegeystayaal isbeddelna ma soo kordhin doonaan shakhsiyaadka mucaaradka ama ta- ama afarta xubnooda ka tirsaneed mucaaradka ee dowladda ku biiray oo k- sidoo kalena ka tirsanaa xisbiga o d m ayaynu diiradda ku saareynay miyay isbeddel kusoo kordhin doonaan maamulka talada wadanka ayee kenya ukanza ee xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne william ruuto miyay isbeddel kusoo kordhin doonaan dhegeystayaal oo xal ma u heli doonaan eh, dibadbaxyadii wadanka ka dhacay waxyaabihii dhalinyarada doonayeen miyay xal u heli doonaan shakhsiyaadkaasi afarta al- dabcan loo magacaabay xilaalka wasiirada haddii la ansixiyo dabcan weli lama ansixinin waa la turxan bixiyey haddaba haddii la ansixiyo kadibna xilkay la wareegaan miyay isbeddel kusoo kordhin doonaan maamulka talada wadanka shaqala-aanta dhalinyarada xal ma u heli doonaan maciishada xal ma u heli doonaan dhanka tamarta koronto la-aanta saameysay qeybo badan oo ka mid ah dabcan ismaamulada wadanka gaar ahaan gobolka waqooyi bari xal ma u heli doonaan dhanka shaqaaleysiinta xal ma u heli doonaan dhegeystayaal waa hagaag qodobadaas ayaynu diiradda ku saarayna ee dhanka canshuuraadka xal ma u heli doonaan oo dabcan canshuuraadka dheeraadka kenyaanka lagu soo roga xal ma u heli doonaan qodobadaas ayaynu dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa markan eh, qodobada kale ee ha- ayaynu dhegeystayaal usii sugaynaa dhegeyse waa idinkaga mahad celinaynaa dhegeysigiina iyo sida togan aad barnaamijka idaacadda ka baxa aada ula socotaan eh, dhegeystayaal isla wararkaas aynu ku sii siqeynaa shakhsiyaadka mucaaradka aynu diiradda keliya ku saaraynaa dabcan shakhsiyaadka hore oo xukuumaddii hore uga tirsanaa ma ayageena dhegeystayaal waa hagaag dhanka oparanya wikilof oparanya ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal guddoomiyihii hore ee ismaamulka kakamega sidoo kalena ahaay hogaamiye ku-xigeenkii xisbiga o d m wikilof oparanya ayaa qiimaha lacageeda hantidiisa ku sheegay lix boqol oo milyan oo shilin xilli uu kasoo hormuuqday guddiga turxaanbixinta ee baarlamaanka ayuu sheegay in hantidan ay inta badan ka kooban tahay dhismooyin iyo guryo uu degan yahay dhanka kale waxa uu abaranya soo jeediyey in la iswaafajiyo amaada hasla fund lacagaha awosiinta ee dhalinyarada haweenka naafada iyo kuwo kale waxa uu ku talinayaa in lacagahan uu maareeyo hal guddi si loo yareeyo qarashaadka ku baxa hase haatee waxa uu xusay in mararka qaar arrintan ay noqon karta go-aan siyaasadeed oo loo danaynayo madaxweynaha dalka inuu qaato ama la doonayo inuu madaxweynaha qaato waxauu carabka ku adkeeyey inay lagama maarmaan tahay in kenyaanka lagu wacyigeliyo inay fahmaan ujeedada laga leeyahay iswaafajinta sutuuqyada kala duwan kala duwan dhanka kale waxa uu sheegay inuu la shaqayn doono wasaaradda maaliyadda si loo dhaqangeliyo heshiiska dhanka waxqabadka ee mas-uuliyiinta waaxyaha iyo shirkadaha dooliga ah wycliffe parany ayaa sheegay in amaahda lacageed ee la siiyo ganacsada yaryar ee haslafan ay tahay mid kenyaanka ka saari doonto saboolnimada balse hirgelinteeda la dadaajiyey ama aniraade balse hirgelinteeda la dadaajiyey iyadoo uunan jirin gundhig sharci ah shaqada ugu horeysa uu qaban doono haddii la ansixiyo ayuu ku sheegay inuu helay ama inuu helo warbixin la xiriirta sutuuqa haslafan si loo daboolo duleelada ka jira dhaqaalaha looga dhigi kara mid waara wycliffe farany ah oo haysta shahaadada heerka masta ee dhanka maaliyadda ayaa sheegay inuu wada b h d waxa uu saaxadda siyaasadeed kusoo biiray sanadkii labada kun iyo labadii xilligaas oo uu noqday xildhibaankii deegaanka butere ee kakamega waxaa sanadkii labada kun iyo sideedii loo magacaabay wasiirkii qorsheynta horumarinta qaran iyo hiigsiga labada kun iyo soddonka xilligaas uu hayay caniraada xilkaas oo uu hayay ilaa labada kun iyo saddex iyo tobankii markuu xafiiska baneeyey madaxweynihii saddexaad ee kenya moi kibaki labada kun iyo saddex tobankii waxaa loo doortay barasaabkii ugu horeeyey ee dowla deegaanka kakamega oo laba mudaxileed hogaaminayay ama hogaamiyey sidoo kale waxa uu soo noqday guddoomiyaha golaha ay ku mideysan yihiin barasaabyada ismaamulada dalka ee loo soo gaabiyo c o g sidoo kale wiclif ompeta obaranya oo uu madaxweynaha dalka usoo magacaabay wasiirka wasaaradda iskaashitooyinka ganacsiyada dhexe iyo kuwa yaryar ayaa markuu maruu hortegay guddiga baarlamaanka waddanka u qaabilsan turxanbixinta ayuu iska fogeeyey eedeyn uu u jeediyey ama eedeyn loo soo jeediyey waxaana usoo jeediyey guddiga anshaxay la dagaalanka musuq maasuqa e c c oo ahayd inuu lunsaday lacag dhan hal dhibic saddex bilyan oo shilin tobankii sano oo uu ahaa barasaafka ismaamulka kakamega e a c c ayaa horey guddiga turxanbixinta sameynaya kula talisay in aan la ansixinin magacaabidda oo baranya maadaama ay jireen su-aalo la xiira musuq oo la doonayay inuu ka jawaabo hase haatee waxa uu sheegay in arrimahan ay yihiin keliya bartilmaameysi oonanweligii oo uunan weligii qorin fariin ku saabsan dhaca hantida dadweynaha ee la xiriiray ounan xitaa eedeemo ka warqabin dhegeystayaal ama eedeymahan uusan ka warqabin oparanya ayaa carabka ku adkeeyey in dhaliishan ay tahay mid hal dhinaca maadaama aynan jirin cid wax ka weydiisay waxa uu tilmaamay in lacagaha iskaashitooyinka ay noqon doonaan kuwo aan la lunsan sanadkii hore ayay ahayd markii guddiga anshaxay la dagaalanka masuq maasuqa e c c uu helay amar maxkamadeed oo uu ku xanibaya hanti dhan labaatan iyo sideed dhibic sagaal milyan oo uu leeyahay siyaasigan ilaa inta baaritaanada laga soo gabagabeynaya barasaabkii hore ee ismaamulka kakameega wiclif ompetsa oparanya ayaa sheegay in eedeymaha loo jeediyey ee dhanka musuq maasuqa ay yihiin kuwa siyaasadeedsan maadaama uu door firfircoon ka qaatay doodbaxyadii isbahaysiga mucaaradka ee azimio la umoja wan kenya ee looga soo horjeeday natiijadii doorashadii guud ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii waxa uu intaasi ku daray in xilli gurigiisa howlgal laga sameeyey ay saraakiisha weydiiyeen xiriirka uu la leeyahay raila odinga in gurigiis hub yaala iyo inuu maalgeliyay dibadbaxyada bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii oo baranya oo ay wehelinayeen xaaskiisa ama xaasaskiisa iyo wiilkiisa ay tegeen xarunta dhexe ee guddiga anshax ee la dagaalanka musuq maasuqa e a c c waxaa xilligaasi soo baxday inuu qoray fariin la xiriirta eedeymo musuq maasuqa oo loo jeediyey balse waxa uu caddeeyey inuu halkaasi tegey si uu usoo qaato waxyaabo ay caruurtiisa leeyihiin oo ay la wareegeen saraakiil isku sheegay howlwadeynada e a c c oo gurigiisa howlgal ka fuliyey oparanya ayaa intaasi raaciyey inuu e c c kasoo qaatay taleefoonada caruurta balse lagala haray kombyuter e a c c ayaa dhankeeda sheegtay in baaritaanada lagu ogaaday in lacagaha dadweynaha si sharci darraha lagu qaatay iyadoo la adeegsaday shakhsiyaad ee oparanya aada isugu dhawaayeen xilligii uu ahaa guddoomiyaha ismaamulka kakamega guddigan ayaa laga soo xigtay in wiclif oparanya oo intii u dhexeysay labada kun iyo saddexiyo tobankii ilaa labada kun iyo labaiyo labaatankii si aan habbooneyn uu ku macaashay oo uu ku helay konton iyo lix dhibic todoba bilyan oo shilin waa konton iyo lix dhibic todoba milyan oo shilin e a c c ayaa tusaale usoo qaadatay in qandaraas la adeegsanaya magaca shirkadda seslar resources limited oo sideed iyo labaatankii bishii tobnaad waa bishii toddobaad ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii si aan habbooneyn toba milyan oo shilin ugu keydiyey akoonka qareenka oparanya sidoo kale e a c c ayaa dooneysay in waaxda dacwadoogida dalka ee baarto sida laba milyan oo shilin loogu diriyay shirkadda wembrix logistic limited oo lala xiriirinayo paranya guddigan ayaa sidoo kale sheegay in labaiyo labaatankii bishii shanaad ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii shirkadda sabema international limited ee lacaga dhan hal milyan oo shilin ku xawishay akoonka bangiyadeed ee qaaska ee siyaasigan wiclif paranya hase haatee waxa uu su-aalo geliyey xiliyada lagu soo beegay howlgalka laga sameeyey hoygiisa iyo eedeymaha musuq maasuqa ee soo ifbaxay sanado kadib markuu xafiiska baneeyey waxa uu tilmaamay inuu hore usoo noqday wasiirkii qorsheynta sanad kastana la sameynayay baaritaan hantidhowr ah oo aanu musuq maasuqa lala xiriirin wyclifa faranya ayaa ballanqaaday in haddii baarlamaanka uu magacaabadiisa ansixiyo kadibna lagu caddeeyo musuq maasuq inuu diyaar u yahay inuu iscasilo waa siduu sheegay wyclif ompeta oo faranyaha halkaas haddii aan uga gudbo wyclif faranya waxaan eegi doonaa shakhsiyaadka kale ee xilalka loo magacaabay waa john imbadi iyo opinion wandai waa hagaaga dhegeystayaal waxaan aadayaa markaan wasiirada kale opio wandai Ma- opio wandai oo madaxweynaha dalka usoo magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta iyo batroolka ayaa isna baarlamaanka guddiga baarlamaanka qaabilsan ama su-aalo weydiinta iyo turxan bixinta xilli u hortagay ayaa su-aalo kala duwan la weydiiyey wuxuu sidoo kale hantidiisa ama qiimaha hantidiisa ku sheegay shan boqol iyo soddon milyan oo shilinka dalka ah wasiirkaasi ayaa iska fogeeyey ama iska difaacay su-aalo lala xiriirtay in maamulka uu madaxweynaha dalka hogaaminayay william ruuto uu dhaliili jiray hase haatee wuxuu sheegay inuusan dabcan weerari jirin balse uu shaqadiisa mucaaradnimo uu gudan jiray dhegeystayaal oo meel ka dhaca muusan samayn jirin mas-uulkan oo soo noqday xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka ugunja ee ismaamulka homabay ayaa uu dabcan uu soo dhoweynaya magacaabista madaxweynaha wuxuuna ku adkeystay in dhaliilihii uu horey usoo jeediyey ay ahayd xuquuqdiisa iyo mas-uuliyaddiisa sharci dejineed ama mas-uuliyadda mas-uuliyaddiisa xildhibaannimo maadaama uu godanayay mas-uuliyad micneheedu aysan ahayn inuu madaxweynaha weerari jiray wandaayi ayaa sheegay in in hantidiisa oo oo ah shan boqol iyo soddon milyan oo shilin ay ka kooban tahay lacag caddaan ah hanti maguurtaa iyo beero iyo sidoo kale iyo dhismooyin uu leeyahay waa siduu hadalka undhigay wuxuuna ka mid ahay sh- afar shaqsi uu madaxweynaha dalka usoo magacaabay wasiiro oo ka tirsanaay mucaaradka wuxuu sheegay in xilkaasi loo magacaabay xal uu wax ka qaban doono dhanka arrimaha la xiriira awoodsiinta dhanka korontada iyo sidoo kale waxyaha kale ee la xiriira dhegeystayaal tamarta iyo batroolka sida uu sheegay wuxuuna ka mid ahay wasiiradii la magacaabay sidoo kale bin wandai ayaa eh, sheegay in haddii la ansixiyo uu dardargelin doono horumarinta xa- dabcan xargaha ama xargaha isgaarsiinta si ugu dambeyn xal loogu helo arrimaha cilada korontada oo dabcan soona noqoto dhowr jeer dhegeystayaal waxa uu sheegay in qaar ka mid a dabcan fiilooyinka korontada ay doonayaan in xal loo helo isagoona intaasi ku daray in loo baahan yahay dhaqaale dheeraada si arrintaasi xal loogu helo waxa uu ballanqaaday inuu mudnaan siin doono mashaariicda sida qadka lagu magacaabo takwel otom waa takwel ortom dhegeystayaal iyo arrimaha kale ee la xiriira korontada waxaa walaac ka muujiyey in dhulka miyiga qaarkood aysan helin korontada ama korontadii aysan gaarin maadaama aysan kala caddeyn in howshaasi loo igmaday shirkadda korontada ee kenya power ama shirkadda korontada tamarta ee dhanka meelaha miyiga ee loo soo gaabiyey rireeg xildhibaanka mas-uulkan oo xildhibaan soo intaanan xilka loo magacaabin ee wasiirka oo ahaa xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka gunja ayaa sheegay in waxal uu xal u heli doonaa arrimaha batroolka iyo tamarta dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay waxaa noo soo socda wasiirka wasaaradda arrimaha dhegeystayaal maaliyadda john imbadi oo madaxweynaha dalka usoo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ayaa qiimaha hantidiisa ku sheegay saddex boqol iyo siddeetan milyan oo shilinka dalka xilli uu ka soo hormuuqday guddiga baarlamaanka ee qaabilsan su-aala weydiinta shakhsiyaadka loosoo magacaabay xilalka wasiirada wuxuuna hantidiisa ku sheegay lacag dhan saddex boqol iyo siddeetan milyan oo shilinka dalka islamarkaana dhaqaalahaasi uu ka kooban yahay maalgashi iyo waxyaabo kale ee dhegeystayaal iyo sidoo kale dhismooyin uu sheegay inuu leeyahay haddaba wasiirka loo magacaabay arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ayaa ku dhawaaqay ayaa sheegay dhegeystayaal inuu leeyahay gawaarooyin gawaari u shaqeyso oo qiimahooda lagu sheegay labaatan milyan oo shilinka dalka wuxuu sheegay inuu mudnaanta siini doono in xal loo helo arrimaha la xiriira canshuurta si aysan culayso dheeraada oo kenyaanka aynan u dareemin xilli uu baarlamaanka ka soo hormuuqday bishii saddexaad ee sanadkan waa siduu yidhi john imbadi oo madaxweynaha dalka usoo magacaabay xilkaasi haddaba guddiga baarlamaanka qaabilsan duraxaan bixinta ee shakhsiyaadka loo soo magacaabo xilalka dowladda oo su-aalo weydiiye mbaadi ayaa sheegay in turxanbixinta in ayaa sheegay in saddex tallaabo uu sameyn doono oo kor loogu qaadayo daqliga dalka iyadoo aan la kordhin canshuurta haddii magacaabidiisa la ansixiyo dabcan wuxuu sheegay haddii la ansixiyo john mbaadi inuu xal u heli doono dhegeystayaal iyadoon canshuurta la kordhin inuu xal u heli doono canshuurta waxa uu sheegay inuu diiradda saari doono horumarinta kaabayaasha maamulka canshuuraha dalka ee k r a si loo horumariyo daqli aruurinta mr mbadi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in hab casriya loo sameeyo maamulka canshuuraha si looga hortago musuqmaasuqa waxa uu soo jeediyey inuu u doodi doono iskaashiga dowladaha iyo waaxyaha gaarka ee loo soo gaabiyo p p p waxa uu deynta kenya lagu leeyahay ku sheegay toban dhibic shan trilyan oo shilin halkaasaan uga gudbayaa dhegeystayaal qodobadaasi la xiriira mas-uuliyiinta mucaaradka ee dowladda ku biiri dhegeystayaal xiliilka wasiirna loo magacaabay raylan uuse sheegay inuu ka rajeynayay in mas-uuliyiintaasi xal u helaan caqabadaha ay kenyaanka haatan wajahayaan iyo waxyaabihii sababay in ay dibadbax sameeyaan kenyaankii doonayay inuu xafiiska baneeyo madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenahay iyadoo rayla odinga uu sheegay dabcan rayla odinga uu sheegay inuu maamulka kenya kawanza ee talada waddanka hayo uu ka badbaadiyey fashil kusoo wajahnaay rayla ayaa carabka ku adkeeyey inuu madaxweynaha wadanka william ruuto la soo xiriiray kadib markii ay soo baxday in golihii wasiirada ee uu soo dhisay uu ku guuldaraystay dhaqangelinta qorshaha dowladda taasoo horseeday dibadbaxyadii ay dhallinyarada sameeyeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in madaxweynaha uu ka codsaday inuu qaar ka mid ah aqoon-yahanada mucaaradka u ogolaaday inay maamulkiisa ku biiraan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in xubnaha mucaaradka ee john mbadi cali cali xasan joho biyo wandaaye iyo wiklif faranya haddii magacaabidooda baarlamaanka ansixiyo ay isbeddel keeni doonaan si gaar ah xalinta sicir bararka nololeed shaqala-aanta maamul xumada iyo musuq maasuqa soo dhawaadaan idin leenahay halkaasaan ugu gudbayaa arrintaasi ama qodobkaasi dhegeystayaasha ayaan fursadu siinayaa markaan inay dareenkooda kusoo biiriyaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal qodobka doodan waxaa waye dhegeystayaal maxay soo kordhin doonaan is leedahay xubnaha mucaaradka ee dowladda ku biiray miyay xal u heli doonaan Ah, dabcan dibadbaxyada ay dhalinyarada sameynayaan xaaladda dhaqaale dhegeystayaal tamarta ama korontada fikirkiina waa noo muhiim dhegeystayaal miyay isbedel soo kordhin doonaan mis leedahay isbedel ayay soo kordhin doonaan xubnaha mucaaradka ee dowladda ku biiray soo dhawaadaan idin leenahay stuudiya dhexe star fm codka goolka waqooyi beri ayuu barnaamijka toos idinkaga imaanayaa dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaa waa idin soo dhaweynayaa dhegeysta dhammaantiin qadadka teleefoonada waa idiin furan yihiin waana soo beegsan kartaan si aad barnaamijka dareenkiin ugu biirisaan haddaba mis leedahay xubnaha mucaaradka ee dowladda ku biiray isbeddel ayay soo kordhin doonaan dhegeystayaal fikirkiin iyo dareenkiin waa noo muhiim dhammaantiinna dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay subax wacan oo wanaagsan soo dhawaadaan idin leenahay qadadkana soo beegsada waa fikridiina iyo aragtidiina ku aadan qodobkeena diiradda ku saarayna dhegeystayaal kaga soo qayb qaata barnaamijka dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi barina waad nagala socotaan dhegeystiye dhegeystaha ugu horeeya ee doonaya inuu daraankiisa barnaamijka ku biiriyo ayaan fursadda u siinayaa suu barnaamijka qeyb uga noqdo halo star f m halo star f m ogaa hagaaga dhegeystahaasi ee, qadka taleefonka ayaa ka go-ay hallo star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dhegeyste soo beegsa qadadka taleefoonada dhegeystayaal dareenkiin waa noo muhiim ee soo nala wadaaga dhegeystayaal hallo star f m hallo star f m walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
waa dhawaa waa sacbiin magaalada mindheera saacadii barnaamijka waad la socotaan filaya walaalle
ka fiican walaalo, ka fiican walaalo.
hay dareenkaaga ku biiri
horta marka koowaad waxaa la dhihi jiray hadda shaksiyaadka kasoo baxaa inay wax way soo kordhinaan ma malayn kar oo mucaaradka haye mhm dowladii oo ka horeysay iyo maxaa ahayd wasiiradii waxay qaban waayeen ayagana ma qabanayaan ma garata sax
wallahi waa waa arrin waxba ay ka jirna waa un iska soo magacaaba laakiin ila maahan inay wax dhaqan oo isbedel la simaan doono ma malaynaan waan gartay
marka walaal aan rajadayda saas ay la tahay waan gartay walaal waa kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga ay sida togan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha ugu horeeya ayay ahayd waana u mahad celinayaa xigaha doonaya ama doonaysa inay dareenkeeda barnaamijka ku biirisa ayaan fursadda siinayaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan waa dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad kusuganta dhegeysta hallo star f m walaal soo dhawow dhegeyste walaal soo dhawow magacaaga halkaad kusugan tahay
halo ha walaal soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed axmed khaliif subax wanaagsan marka hore subax la mid ah walaal waa injineer waay dhankaasi oo baadiyaha waasweyne waaye waa taa injineer soo dhowow maasha allah nio eh, barnaamijka idaacadda marka hore oo waxaan uu maxalla falanqaynta barnaamijka awooda ma garani mhm yaa idaacadda hawada marna way ka bixi marna way soo gelay sib ba iska dhihi mar dambe unba alow qofka ole lama qaan isaga waxu jiraan hawadii waxaa isbedelaya ma naqaanee waana meeshaad ku suganta waa xaggee haddaad dib noogu celisid waxaa waaye waxa kula hadlaya injineer irisho habaasweyne buuliju waaye laakiin waxaan joogaa baadiyaha habaasweyne waa meel tahay habaasweyne waqooyiga habaasweyne oo baadiya oo raamee waa tahay yaan jooga oo lagu magacaabo arba dhiiro mataqaana si wanaagsan haye yaan ka dhegaysanaya idaacadda star f m meel meeshan oo maxaa la isha geed duur ee magaran mhm yaan shaqarta cid iyo ilmaha iyo waxaan buuqoodan kala soo dheeraaday raadiyaa star f m baan iska dhegaysanaya e mhm nin oo intaasi kadib haddaan barnaamij ku guda galo hay dareenkaaga ku biiri walaal haddii dareenkaygaan ku biiriyo mhm golahan oo wasiirada oo lasoo magacaabo oo xisbiga macaaradke oo uu ku jira haye xubnaha mucaaradka haddii haa haddii wax ma ka bedeli karaan arrinta xaaladda taagan ay tahay aniga wax ay bedeli karaan nimankaas ama ballanqaadyada ay samayni doonaan mhm inay wax ka bedelayin ani ilmaha ma garatay sax waayo ballanqaadyo badan ay samaynayeen waxay ku dhahayeen eh, waa isgadayeen codkooda iska gadayeen waxaan samaynaynaa isheen dhallinyarada hormarinaynaa wadooyinkaan dhisaynaa nin walba oo kurti ama kuuri raadinaya mataqaana mhm waan kuwa kaabeenka oo ballanqaadka beenta dadku sheegayeen waa taa ay la mid yihiin aa leedahay haa kuwii ayagan bay lamid yihiin kuwaan marka isbeddel inay keenayiin haye uma malaynaya waxaa lahay mataqaana sax nin la doortay in nin la duugi labadaba dib looma arkay soomaali horaan u mamaada maogtahay soomaali kol hore hadal dhamayshay baalka magaciiso waan gartay marka uma malaynayo aniga eh, qaar ka mid a xubnaha mucaaradka inay isbeddel keeni doonaan inay ugu daraan moogiye haye mideeda kalena awood si weyn ma laha waxqabadna nimankaas qaar waxqabad le waa xubnihii xisbiga mucaaradka ugu muhiimsanay eh, madaxweynaha markuu soo magacaabay ulamadan le nimankan waxa qabataan oo waddanka waxaa ka bedelaan kuwii hore waxqabad inay dhamaan nin kale balse toddobaadba tala ka dhalataa le nimankan kaale soo magacaaba unbaa bishamoogi mhm nimankanaysa waddanka isbeddel ku karayn muule sifo uu xisbiga mucaaradka uu ku kala jabo awoodiisa uu ku wiiqon buu kala danlahay ma garat masaasaa leedahay dareenkaaga haye marka sidaas ay leeyahay subaxda ku wacnaad saxo weyn badan sidoo kale waa mahadsantahay dhegeysigaagana waan kaaga mahad celinayaa dhegeystahaasi waan soo dhaweynayaa qeybihii dambe ee barnaamijkana dhegeysti waan ku suqeynaa qeybihii dhexaan bartanka kaga jirnaa halow staafim halow staafim walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay
oo ku ibrahim maxamed qalitaan ku salaamahay badan magacayda shukri soomal kandara shukri barnaamijka waa la socotaan filaya walaal aad iyo aad aad aan socdaa si fiican aan ku dhegeysanaya waa tahay ugu gal dareenkaaga ku biiri haye dareenkeeda ku fiir horta een, qodobkooda horta aan ku- aan ku bilaabay maxaa waaye horta madaxweynaha muxuu hayaan cabdila adag magarat madaxweynaha maxaa tiri walaal madaxweynaha muxuu hayaan cabdila adag hayaan cabdila cabdila magarat haye Een, wuxuu doonaya inay mucaaradka kala geliyo kalantaal kala xidhiidh doonaya magarat sax
Een, marka taasna maxay- madaxweynaha fursad siin doonta inuu inuu sharci doono oo baarlamaanka afka kastoo loo baasmaray waa tahay inta kalena su-aasha haddaan kusoo haddaan kusoo laabtan waxaa waaye wasiirada hadda oo mucaaradkana hadda waxay ka bedeli doonaan malaha waa tahay
Een, waxaa yeelay een, ayaga bal imaan doona biil adag oo kenyaatiga oo canshuur adag lagu soo rogi doono magarad waa tahay isma dhammaanaan leedahay muxaafid iyo mucaaradba aad iyo aad mus- ma- waxay isdhaama malaha hadda haddaad fiirsa ninka trashara cusub hadda john baden ninkan leeya waxaa ku khudbanaan doona inuu biil adag la imaado maxaa yeelay hadda dowladda waxay ku shaqayso biila malaha magarad waa tahay biilkii owel twenty twenty three qadka laga bixi kii hore twenty twenty fourna meesha laga bixi magarad si wanaagsan marka wasiirka maaliyiinta hadda magacaaban waxaa ku khasbanaan doona inay biil la imaado dufay dowladda budgetka labada kun labaatan iyo shanta labada kun labaatan lix biloo hesha waan gartay marka asagan culays xoog badan ay soo saarmi doona marka asaga ay ay go-aan adag u qaadan doonaa markaas ee, baarlamaanka dufay u baasmariyaan biil cusub oo sifay dowladda ugu shaqayso waan gartay laakiin wasiirkan oo hadda haddaad fiirsana een, kan maynka oo xasan jawar leeyahay haddaad fiiriso polin podka oo kenyaanka codkooda ka geysteen waxaa waaye wuxuu ku wataa konton iyo sideed boqolkiiba waa kuma magaciisa xasan jawar xasan jawar wasiirka Ha.
petroolka haa waa tahay wasiirka mac- haye aa ay, ninka oo kenyaanka cod ay, yacni codkooda ay ku biireen maxay dhaheen ee, xasan jawar boqolkiiba konton iyo sideed ayuu ku wataa ayaa ayaa maqlay mhm
marka taas waxaa ka dhigan tahay inay xasan jaho inuu meeshaas hata u qabin oo yoo si- yacni lagu ciririnaya keliya ayaa afkale lagu aamusiinaya waa tahay marka joog meeshaan jooga maqal jari marka waa un siriya un loo waxa ka bedel maaha waan gartay dhinaca caafimaadka daafeersa in wax yar eh, waxaa laga bedel laga yaabaa waxaa yeelay naagtaas eh, waa u shaqayn jirtay w h xaafisa caafimaadka adduunka aa haweeneyda loo magacaabo haye aad iyo aad marka inay isbedel la yimaada laga yaaba dhinaca caafimaadka daafeersa haddii ayna ayna oo fikirkeeda wax ka bedesha yacni waxaa laga qabaa inay caafimaadka wax laga bedelo at least eh, wa- xataa boqolkiiba konton ha ahaato inay wax ka bedeshaa laga yaaba waan ilaha gartay ayaa rajada
waa mahadsantahay dhegeysta waa hagaaga dhegeystahaasi waan kaga mahad celinaya dhegeysigiisa iyo sida togan uu barnaamijka uga qayb qaatay dhammaan dhegeystayaasha waynu soo dhoweyneynaa dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari aada dhegeystay nagala socotaan halo star f m soo dhawo walaal dhegeysta magacaaga halkaad ku sugan tahay
walaal waxaan leedahaa doqo bashaar oo ku sugan dogash waa tahay barnaamijkaa la socotaan filaa walaalle
barnaamijku waa la socdaay mhm
marka nimankan hadda la bedelay waa un dagaalahan iyo banaanbaxyahan waa un sidii loo dhaami doontaa umalayna haye
markaan wax kale day soo kordhinin horta duuq hadda ka jira waa un horta waa un dhaami doonaa umalayna dadka mucaaradka lasoo lasoo magacaabay waa tahay waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay xigaan fursadda siinaya halo star f m halo star f m halo star f m halo star f m waa hagaaga dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay halo star f m
halo haa soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa nuux oo gaas ka soo ahay star f m waa nisran waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaha walaal
waa la socdaa ay dareenkaaga ku biiri walaalle new inaad xafalin doonaan u malaynayaa raggan hadda oo macaaradka laga soo qaaday waaya haye maxay qaban doonaan as leedahay waa waxaan ku dhahay maxaa weye nimankan horta maxaa weye nimankii marka doorashada laga reeyey ee, waa wasiiradii gowrayda uu umaaco oo ay dhahayn shalow kabineed ay u- u ahayn oo kambeynka u kala wadaynahayo waa tahay oona siyaasad kusoo jireen oo toban toban sana gafana iyo wax soo noqdeen
waan garsay marka ee, nimankan horta ee, maxay ku gaadeen ninkan hore horta ee, waqti may siinin kenya kwanza waan garsay maadaama waqti la siinin oo ilmihi haddana ay qaylo bilaabeen mhm iyo haddana waxoo dhahay bal haddana say wax uu usoo bisaa wixii horaan uu qaylada wadeen oo kambeynka u fiiriye wuxuu nimanka wuxuu dhahay nimanka niman dhamaa ma jirto haddana waa tahay marka ina wax wax soo kordhinaa male laakin haya dadka horta nafaas ma siisayno shan sana waa- laba sana haba nafaas waqti miya wax lagu qabanayo waan garsay taada kale haddana eh, niyow eh, waxaan la dhahay maaragtay eh, democracy mhm haba kama wada jiro waliba waxaa weye madaxweynaha duuxisha wixii maxaa la reeba la taliyayaasha mise governor mise mise county commissioner haye qaadana wada jirtaba waan garsay waa la- labada kun iyo labaatan iyo labada wuxuu ku kambeengerinaya meel kasta marka uu ku- uu kusoo noqdaa asagoo jaamacad hadda de- waa ninka afrikaanka oo aqoonta ugu leh oo ga- jaamacadda gaaris b h d hadda wax ka qaatay waan garsay iyo haddana eh, xafiis baan ikeen wada inkastoo ana marka iyada ahay horta oo oo waxaan ka hadlaa wuxu oo waxaa ti basaboorka markaasi udhahay intaan keeni gaaris meelaha nordistan oo kale gaarbi wajeer iyo mandera waa tahay gaaris baan keeni wada marka ninkana waan garsay بعد ما هلو دنك ما رمش لا تلاش هاي لأن واحد شو بيها بعد ما هنا وش هي دنك قبلنا أو waa tahay ممكن هذا وزير هذا برلمان في محافظة انتهاك القادة mhm وأنا ما كان قدي أنا ما كان برلمان وغير ولا كويس في جرم المكة ودفن الشين محاسبين مطار محاكمين مطار وهي دنك خلينا بيوجهين وهذا كان صادرنا waan garsay بعد ألقى سيجي من عمل اليوم نفس نفسيه mhm وهم يقولون دونا وما لنا مكان waa Marka tahay hadda firi dalkan baasboor ka hadlo haye Eh, laba- labada kun iyo laba- eh, labada kun iyo saddex baa aa abalagaraysa marka kuwan halka doyba jirin bu william ruto waxaa la dhahay eh, balaas ay diimahayn museen macana ku adhaana gaarisa doyisa mb ahaan jire Waa gartay.
baarlamaanka nairobi eh, baasboorka nairobi ka xarisiisada hadda hadda saafisa delivery qandeelka ma yani ugu yeela ma ogi waxaan ugu sheeg ma ogi mhm uu dhahay intaan kii keena badanka nairobi aadan heelano mar kasta waan weydaa labaatan sana haddana hadda haddana dhaho ninkan maxaa ka maqan labaatan sana ku xariisan yahay hoos waa tahay waa tahay ilaahay un safarkana safarka badar meesha nagu socday waan garsay waana salaam insha allah walaala kaaga mahadcelinaya dhegeysigaaga iyo sida togan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa gordhow warka barqanimo ee qadaradii dhahayada dhegeysan doontaan hadduu alla idmo inta ka inta ka horeysa dhegeystayaasha ayaan fursad u siinaya ee doonaya inay daroonkooda barnaamijka ku biiriyaan waan soo dhaweynaya dhammaantood dhegeystayaasha halo isa f m walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystaha si isma maqli karno ee, dhegeystaha kale ee doonaya inuu dareenkiisa barnaamij ku biiriya ayaan fursada siinaya halo star f m halo star f m soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m
halo ha walaal soo dhawo
leetahay aad baan ku wacanahay walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
xasan bilow waaye oo barabara jooge waa tahay barnaamijkaad la socotaan filaya walaal waan la socdaay Mhm.
maxaa laga hadlayaa maanta dabcan haddaadan la soconin dib usoo beegsaan kuleeya walaal
khayr badan yow waa tahay dhegeyste barnaamijka waxaa wanaagsan mar haddii aad doonaysa inaad dareenkaaga ku biirisid ama aad ka qayb qaadatid waxaa wanaagsan dhegeystayaal eh, inaad qadka taleefonka toos usoo beegsid oo aad dareenkaaga ku biirisid si aad dhegeystayaasha kalena ayagana ay qeyb uga noqdaan dhegeystayaasha doonaya inay barnaamijka dareenkooda kusoo biiriyaan ayaan soo dhaweynayaa mar kale dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber ayaad dhegeysta soo beegsan kartaa si aad barnaamijka dareenkaaga u biirso waxaana maanta masaaka barnaamijka diiradda ku saareen dhegeystayaal eh, siyaasiyiinta mucaaradka ee ku biiriyay dowladda dhegeystayaal iyadoo xubnaha afar ka tirsan xisbiga mucaaradka o d m ee dowladda ku biireen islamarkaana loo magacaabay xilal wasiiro sidoo kalena la turxaan bixiyey haatanna ay sugayaan in la ansixiyo haddaba isbedeladaasi aan iraade isbedelo ma soo kordhinayaan siyaasiyiintaasi mucaaradka ka tirsan ee dowladda dhegeysta ku biiray mas leedahay isbedello ayay soo kordhin doonaan oo xal mau heli doonaan dalabaadkii dibadbaxyadii ama dibadbaxyaashii wa- dibadbaxyadii wadanka ka dhacay ama dhalinyaradii dibadbaxdii ee jiilka dambe ee jinzi ay ku doonayeen in isbedel la sameeyo isbedelkaasi xal mau heli doonaan siyaasiyiintaasi ku biiri dowladda ee xilalka wasiirka loo magacaabay ama xilalka wasiiraha wasiirada loo magacaabay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysta soo beegsan kartaa Eh, dhegeystaha qadka ku jira ayaa haatan doonaya inuu dareenkiisa barnaamijka ku biiriyay haddii aan fursadda siiyo hallo star f m hallo star f m walaal soo dhawo magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa gorowna barnaamijka soo gebgabeynaya qeybihii dambe ee barnaamijka iyo gebagabadiisan dhegeystayaal ku siqeyna waana idinkaga mahadcelinaya dhegeysigeena dhegeystaha haatan qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato hallo star f m soo dhawo walaalle hallo star f m waa tahay dhegeystahaas intuunan usii gudgelin barnaamijka ayuu qadkii ka go-ay xigaha ku jira barnaamij er, dhig- xigaha qadka telefoonka ku jira hallo star f m soo dhawo walaal
halo halo aa soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
xuseen xagar jariir waata xuseen barnaamijka waa la socotaan filaya
naha waa gadaal dhammaan kasoo gaaray waa tahay qodobka doodana ma la socotaa qodobka doodda waxaan malaynayaa kuwii mucaaradka ah oo dawladda ku ku haye yeeray.
maxaa laga filan karaa isbeddel miyay kusoo kordhin doonaan maamulka talada waddanka haye kenya kwanza haye ku soco Na kuna waxay kusoo kordhinayeen walaalo horta waa hagaaga dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay waxaad moodaa ila dhanka isgaarsiinta inay jirta dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa hallow star f m nambarka keliya soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber hallow dhegeyste star f m hallow hallow star f m waa hagaag dhegeystahan hallow star f m dhegeystaasna isma maqli karna xigaa halo istaafem soo dhawo walaal
هلو aa soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد السافم برقم مناسب la mid ah walaal haye soo dhawo
دقيشة قال عبد الصحن والسلام لمانته waa kaa guddoomeyn aan filaya وأنا haye حوري الربيع وجوجو مقالة اللفي اسمها ملك مدرة waa tahay barnaamijkan waa la socotaan filaya برنامج كمان لسه ده ما شاء الله وملوح في حنا دي برنامج بحملها mhm
قلت أفشاعي واحد دليل يا مفوان موينجو waa tahay
ومعناها كمان تاي علامة الربق حورك الله حورك waa tahay sax
Ee, horta inay horta durba wadankii haddii la heshiiye oo nimanka mucaaradka iyo isku biireen dawladda isku biireen inay horta macnaha durbaa la arkay nabadgelyada saasaanta durbaa la arkay xasilooni baa la arkaan leedahay xaaladda waa la dejiyay haye hadda wax dhib hadda socda oo hadda wiilkaan soo hadla oo dhib oo socda ma jiraan waan gartay
awran waa weydhiyo macnaha ilmaha jinsi nimana adeegsanaayan oo isku burqarsayan oo dad siyaasiyiinta adeegsanaayo macnaha kicinayo oo arrintaa laa ka dambeeyay waa tahay
kolka waxaa la leeyahay godsirada aqoon daba qudbinaha dheerayna allah waan gartay dadkiida dadkiida weysa sida dad dad oo hadda shaqa dawla shaqada aka wala baxay laga bixi waa tahay oo macnaha dawladda in lagu xilmeeya la rabi oo macnaha weji xilmeeya la rabi waa tahay laakiin maslaxada wadanka iyo dadka wadanka ku nool ilaahay ba macnaha kama aqbal in wadanka la burburiye maslaxada ilaahay baa sameeya oo waxaa soo waafajiyey dadka siyaasiyiinta siyaasi macaarka weynaa iyo dawladda ay wala heshiiyaan waan gartay goaada sii wataod waxaan leeyahay wadanka waa xas- nabadgelyo imaanaysa aan wala hadalna wala heshiin waaye hadda waa wala heshii wax dhibo jira ma jiraan Eh, waa aragtay calaamad waa aragtay jamsa u bilaabatay insha allah wadanka waxaan leenahay horey usocda waan usala walaal walaal waan kaaga mahadcelinayaa dhegeysigaaga iyo sida togan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystahaasi waa u mahadsan yahay waana kaaga mahadcelinayaa dhegeysigiisa dhegeystayaasha kale aan siinayaa ee doonaya inay dareenkooda barnaamijka ku biiriyaan hallo star f m walaal hallo star f m waa hagaaga dhegeystahaasna isma maqli karna xigaan fursadda siinayaa Hallo, Star FM. soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo halo halo haa soo dhowo
waar waa xuseen oo soo laabta xagar jariir xuseen aye dareenkaaga ku biiri markaan والله الدرين كيجم هذا كبير يا mhm
لما كان هرت انا حامل مالين اللي بحبسه كلني haye waa tahay maxaa u sababeynaysaa waxaan u sababeynaya nin la soo doorto ama siyaasi galo oo wax keenan ba waayo oo faa'iidan ba ka waayo maana siyaasi all waxay yihiin waa tahay micno ma galaan aad leedahay
wax ay jirayeen
waa iyo wax hagaag wax tar looga sugahay mana nin walbaba calquunka isaga ku yeelo unba horta fiirsanaya waa tahay sidee ah taas looga gudbi karaa
taa dee dadkii dadki uu sii dhalan waayo waxaan nogta meesha jooga waan gartay
alla ritigeeda hore ritiga dambe ritiga hore sanqaadkiisa yureen male waan gartay sax
waa labada ritiga isku xidhiidhsan waan gartay
geedka hoostiisa banaan maro ritaas riti kale
haye
fiirsana xafiiska maanta adi aad joogto ana haddaan beri imaan oo adi aad ka baxayso haye waraaqii aad sii qorto horaan baa ii yaaleen adi waad eh, kor baad igala wareegi waad ila shuureen waxaad ii dhacdinina dadkii sasay ahaa ani aan maamul ku hay haye maamulka aan u hay sidan iyo sidan iyo ahay adigaa bedeli waan gartay
horsocod iyo horseed iyo inla dadkan ha u bixin waan gartay
maxaa ana de sidan ku dhaqaalanay sidan haddaad adi ka bedesho oo wax aad keento ani haddow isla meelaha ugu bari waa tahay haye
nin walba horta waxa meesha u tahay waa nooca laakiin haddii la doono in ilaahay baa waxaan bedeli karaa sax
isbedelku wuu iska gacman lahaa wax dhow buu lahaan lahaa haye waa tahay ku soco halo isaafim waa hagaaga dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay hal dhegeystaha ugu dambeeya ee doonaya inuu dareenkiisa barnaamijka ku biiriya ayaan fursadda siinayaa halo isaafim walaal soo dhowo magacaagii halkaad ku sugan tahay halo istafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay haa soo dhowow waa hagaaga dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay oo aan ka xumahay mar kale soo beegsaan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha doonaya inay barnaamijka ka qayb qaateen waan u mahadcelinaya ama dhammaan dhegeystayaasha ka qayb qaatay waan u mahadcelinayaa barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal dhanka farsamada iyo barnaamijkana soo saaray mahasanidiin ayaan idin leenahay Eh, dhammaantiin sida joogtada ugu xirintiinna bahda star f m na ama idaacadda star f m waan idinkaga mahadcelinayaa mar walba dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu goordhow ama daqiiqdo kadib waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha star ee arrimaha qoyska iyo qadar cabdiwaasac xiska bedelin mawjida sidaasi nabadgelyo